magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigayay buugga badbaado qoys oo uu qoray ayuub maxamed ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed munaasabadda lagu soo bandhigaya buugga waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland bahda waxbarashada aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ayuub maxamed ismaaciil oo ah qoraaga buugga ayaa ka warbixiyey waxa uu ku saabsan yahay buugga uu qoray waxaan bilaabay taqriiban xilligii aan u qalab qaatay inaan reer yeesho shan sano iyo saahid baan hadda reer leeyahay wuxuu ka kooban yahay buugga boqol sagaashan iyo shan bog wuxuu ka kooban yahay lix cutub cutub walbaana waxa uu leeyahay casharo gooniya cashar walbaana waxa uu leeyahay hordhac iyo gabagabo gooniya waxaan ku doortay sida qof walbaa marka uu buuga akrinaayo haddii uu hal cashar akri haddaa haddii uu hal cashar akriyo inuu casharkaas hordhiciisana akristo gabagabadiisana akristo xaggaas buu ku joojisan karo buugga lixdaas cutub marka laga soo tago waxa uu bixinayaa kalooyin wax ku ool dabcan intigaraadkayga waa waanka dhifkii naadirka ee casharada iyo talooyinka isxambaarsan bixinay sababta aan u qorayna waxa weeye anigaa waayay buug noocan oo kalea anigaa raabiyey oo waayay buug noocan oo kalea anu aabahay wuxuu yeeshay soddon iyo saddex reer dadka qaar way go-aamin doonaan soddon iyo saddexdaa reer midna agteedu kuma naga annagu reerarkaas yaynu ka mid ahay waan waraystay waqti waqtiyadayda ka mid ah buuggan intaanan qoraalkiisa bilaabin ka hor baan ku idhi maxaa kugu kalifay inaad wadadaa dheer marto wuxuu igu yidhi wax cilmiyan bulshadeennu aysan aad ugu baraarugsaneen dhaqankana loo xagriyo balse dhaqankeena aanan ahayn qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabada lagu soo bandhigayay buugga ayaa bogaadiyey qorayga buugga aad bay sharaf noogu tahay inaan ka soo qayb galno galabta munaasabadan ee lagu soo bandhigayo buuggan qiimaha badan ee ah furiinka ama badbaado qoys waxaan u malaynaya waa markii ugu horreysay oo kasoo qayb gala munaasabadan marka waxaan leeyahay ayuub wuu ishaaray wuu asiibay mawduucan inuu yahay mawduuc muhiima waayo saa la socotaanba qoysaska soomaaliyeed waxaa ku yimid burbur fara badan waxaana sabab u ah baan leeyahay barnaamijkan social media ayaa qayb badan ka qaatay marka ayuub aad iyo aad baa umahadsan tahay adeer waxaan kaloo rabaa ayuub waxaa la yidhahdaa soomaalidu nin wanaagsan haddaa aragtid gabar wanaagsan baa ka dambaysa marka waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay ayuub maadaama uu lix sano uu bilaabay guurkiisao shan sano dhacay dhammaystirkii gabadhayda adeerkuha sabab aheed baan leeyahay marka adiga adeer waad mahadsanta aan leeyahay waxaan codsaynaa marka gabar walba sidaas inay odaygeeda u garab istaagto
farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo buuggan la diyaariyey ee quruxda badan ee ka hadlaya burburinta qoysaskeena ee aan maanta lasoo bandhigay buuggan anaa usoo gargaartamaya waa liigala hormaray anaa rabay inaan qoro waaba ku dhaxay maanta aad bay ii maaragtay dhibaysay burburinta iyo iyo kala tagga iyo isfurniinka faraha badan iyo qoysaskeena maalin walba inta la yagleela sida fudud ku burburaya waxay ii ahayd arrin aan ku taamayo oo aada maskaxdayda oga guuxaysay aad baan ayuubka ugu mahad celinayaa maadaama uu shan sano ka hor soo bilaabay oo uu ka xanuunsaday arrintan ah maxay ahayday burburka ku dhacaya maalin walba qoysaskeena waxaan garanaynaa dadkeennii hore waalidiinteennii annagana soo dhalay gabdhaheenna iyo raggeennii hore furniinka ceeb buu ahaa waxaa jiro dhallinyaro badan oo aqoon-yahano islamarkaana ah qoraa aan helin garab istaag iyo maalgelin si ay u soo saaraan buugaag badan oo waxtar u leh ummadda soomaaliyeed